madar iyo dalkis labadaba waa islaamayaa iyo guriyaasha dalkiis sida wanaagsan ee abaaraha ay maratay ugu ugu maaragtay uga howlgelayaan xogtay u raadinayaan marka waasa in mahad celinaya xaaladda abaarta puntland maalinba maalinta ka dambaysa ee saddexda sana abaarta jirtay waa kasii daraysaa xooluhuna hadda waxa weeyaan xaaladoodu waxa weeyaan hadeed gaadhaamaa la yiriyo dhalbaya meydkooda facebookyada iyo social mediaha iyo idaacadaha iyo daadsan dadka soo xarooday oo buuxiyey goobaha kala duwan ee gobolada iyo degmooyinkana iyadana hadeed waa loo wada joodaa waa war indhaandhaama iyadana dadaalka dawladda ee shacabka ay wadaan waxa weeyaan ayadana waa loo jeedaayo hadii diadhaanka soconaayo deegaanada kala duwan ka soconaayo wixii shacabka lagu aruushoo la geynayo wixii hay-ado ama ha ahaadeen ama talasha hay-ada ay keenaan oo la geynayo laakiin waxaasoo dhan waxa weeyaan wixii way soo dhaaftay oo waxay soo gaartay karaxamahay soo gaartay oo xoolaha dhimanayay dhirtiina horey udhimantay hadda xooluhuna waa dhimanayeen haatan dhimashada dadka ayaa cabsi weyn weyn laga qabaa oo hadee dad badan hadeed shuban biyoodka iyo cudurada noocaasa baa laayay oo ay waday abaaruhu baa laayay dadaalkeeda waxaa kamid a inay tiimamo caafimaad ay deegaano kala duwan u dirtay inay maaragtay tiimahan caafimaadka xoolaha ah ay deegaano kala duwan u dirtay inay biyadhaanka qeybo kala duwan u dhigtay inay bawiyadihii gaday oo iyadana degmooyin kala duwan loo diray waxaas oo dhan oo dadaala way socdaan laakiin xaaladda abaartu madarow sidaan kugu soo koobo waxa weeyaan kalaaxmahay soo gaartay aada bayna maaragtay u adag tahay dhirtiina waa dhamaatay waa qalashay xoolaha neefneefka ka nool waxa weeyaan geed buu qardaadubayaa qalalan geedka calooshu ka mudayaa geedkaas xoolihii markaas iyadana dhib buu ugeysanayaa ma intii ka hartay marka allaba waxaan weydiisananaa markasta ilaahow adaan ilaahuna samanta bixi adaa samanta bixin kare ilaahuna samanta bixi adaana samanta bixin kare waayahay wasiir sida aada sheegtay marba marka ka dambaysa way isi sii taraysaa xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanada puntland iyo soomaaliya inteeda kale waxaa jira dad soo hayaamay oo deegaano badan usoo hayaamay iyo dad soo hayaami waayey oo iyagu wax ay kusoo guuraan oo iyaga iyo xoolahooda ay kusoo rartaan waayey oo iyaguna meeshooda ku taagdaraan sida aada sheegtay oo aan la soconana cudurro ayaa dilaacay oo dadki ayaa hadda halis ku jira marka loo fiiriyo gurmadka aada wadaan ee dhinaca biyo dhaaminta ama loo fiiriyo dhakhaatiirta caafimaadkaad u dirtaan ma dabooli karaan baahidan saa'idka ah ee jirta dhinaca abaaraha
ah maya lama dabooli karo lamana dhaweyn karo laakiin haddee waxaa layi wiil diraac ku dhashay kudhashaahi waa wax kula qabe wixii la qaban karo unbaa la qabanayaa wax allaaliya wixii la qaban karo dadaal shacab dawlad hay-ad wax allaaliya wixii la qaban karaa la qabanayaa laakiin maya lama dhamaystiri karo waana xaalad aada iyo aad adag ka awood badan bini aadanka hadda jira xaalad ka aada awood badan weeye dadaal baa la badanayaa
waxaa jira wasiir in hay-adaha samafalka iyo kuwa qaramada midoobay ay sheegeen in lacaga loogu deeqay dadka soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada puntland maxaa ka gaaray hay-aduhu waxyaabaha ay marka loo marka laga reebo gurmudka shacabka ay sameynayaan iyo culummada iyo dowladda lacagihii shisheeyaha ay soo dhiibeen ama ay yidhaahdeen waa ku deeqaynaa maxaa ka jira
lacagaha shisheeyuhu ay hay-adaha caalamiga ah ay ku ay ku dhawaaqayeen mid waxay ahayd laba noocoo iskugu jirtay waxay hayaanna waa ay jirtay oo aan badnayn waxay ka codsadeen beesha caalamka haylaha samafalkuna way jireen dabcan waxay hayeen wixii markaas ilaa xad waxay hayeen waxbaa laga soo gaaray waa iyaga lagu biyadhaaminayo waa iyaga maaragtay xoolaha lagu daaweynayo iyaga dadki lagu daaweynayo oo waa naga soo gaareen hase yeeshee waxaas waxa weyn maahan alla ayay u baahan yihiin alla unbaa badbaadin kara bini aadamku tabartiisu ay yar tahay raxmaadka alla unbaa dadka kan wax ka qaban kara laakiin kulley waxa waa naga soo gaareen haddee waxaa waxa lagu qabanaya xoogoodaba iyaga iska leh shacabkana iyaguna dadaalka u badan bay wadaaniin waa la wada dadaalayaa ilaahay baana ka baryeynaa inuu ilaahay naxariistiisa na siiyo degdeg noo siiyo allaan weydiisanayna dhinaca cudurada waxaa dilaacay shuban biyood deegaano badan ka dilaacay deegaanadaas soo tiri koobteen dadkastama la kulanteen
arrintaas horta wasaaradda caafimaadka ayaa si khaasa ugu xil saaran laakiin anaga wasaarad maamuul baan nahay oo dee akhbaarta gobolada iyo degmooyinka way nagu soo dhacayaan iyo degmooyinku arrimaha shubanku way jiraaneen laakiin intii tabara m c hada iyo xarumaha tirooyinka ku yaala iyo inta waa lala tacaalayaa oo xogka hayn xogkan ka hayna taa weeye maaragtay dadaal badan baana la wadaa ilaahay baana mada boodisanana ilaahay inuu noo fududeeyo
waxaa jira dad badan oo soo hayaamay oo magaalooyinka soo galay oo xoolihii ka dhamaadeen maxaa loo qabtay kuwa
walahi de waxaa loo qabtay wixii la gaarsiin karo ama biyo ama cunto waa la gaarsiinayey waa la dadaalayey laakiin wasaa marka hore kuu sheegay waxaa kan si rasmi ah wax loo loo wada gaari kara ma aha sababto ade ummadan alla quudinayay tamarta bini aadamku ilaahay u siiyey inay waa iska karagasa laakiin kulley wax waa la gaarsiinayey laakiin waxaas wax ku filan ma lahan qofka xoolihiisu haysay waa qalanayay aanuu ka cabayey maybu iibsanayay waa isku daaweynayay waxa weye cuntu kala baxayay dhar buu kala baxayay danihiiso dhan buu ku qabsanayay ma garatay waxaasoo dhan baa meesha ka booday
waxay u baahan yihiin dib u xooleyn iyo dib u maalgelin maadaama xoolahoodii kasoo dhammaadeen oo aysan magaalada oo ay garanan soo degeen oo lasoo aruuriyey in biyo iyo raashin loo geeyo waxay sugayeen wax ka wanaagsan in loo sameeyo maxaa ma ma lagu tala jiraa in iyaga laftooda dib loo howlgeliyo
madarow hadda horta waad ogtahay oo xataa mararka qaarkood xoola hay maro ay lacagii hayda keeneen oo yidhaahdeen xoolaha lagu gado waa waxaa loogu bedelay cunto iyo biyo iyo loogu bedelay sababtaa neef kii hadda la hayo gacanteeda ku jiray baaba dhimanayaba horta neefkaa lamaba gadi karaba waayo ilaahay raxmaad raba raxmaad eeba keeno wixii waxaa laga qaban karo oo ma shacabku kaalada isku caawin jireen isku caawiyaan wixii wax u haraanin amaba dadka puntland taageera ha ahaadeen ama shacabka dhexdiisa ha ahaado waagaas sareeda iyo nin nool waagii la barwaaqoodaba hawshaasu waxay noqonaysaa mid saalax ah oo wanaagsan in la qabto laakiin hadda kii la hayay baa dhimanayaba aban cawsna u heli karin biyana u heli karin baad waxaan aad u heli karin
inta badan waxaa loo gurmadka u badan yahay in loo dadka soo hayaamay loo gurmado loo gurmado waxaa jira dad aan soo hayaami karin oo aan soo guuri karin oo deegaano fog fog magaalooyinka ka fog ama aan dhaweynba degan iyaga kuwaas maxaa qorshaha ma la gaaray
kuwaasu dabcan anagu dadka la booyaamimayn qoladooda meesha ay joogto ama ha hayaanto ama deegaan rasmiga horey udeganaa ku harto meeshooda unbaa talagal ku yahay in wax lagu gaarsiiyo laakiin dad hadda baawro loo diro lasoo qaaday male qofka inta shan neef u dhiman tahay meeshaas in biyo iyo wax lagu gaarsiinta lagu gaarsiiyo ayaa siyaasada dowladda tahay ma garatay dadkana maantay iyaga kulligoodooda ayaan daran oo xaaladoodu ay adag tahay misena maantay waxaa hadda khatar ku sugan dadkii u hayaamay ilaahay duqadarahayo gobolka bari iyo gobolka sarkaaf iyo gobolka nugaaleed degmada ayl iyo dangaro iyo qeybo kamid ah dadkaas hadda xaaladooda iyada waxaa la moodaa inay tahay mid haatan si rasmi ah afka u kala qaaday waayo xoolihii hadeer bilbay biyo cabaal ku jiraaneen dhulkaas aragteen baxar ma lahan ceelal ma lahan ceelasha ku yaallaa waa wax yar weeye booyuhu waa ku yaryihiin waa dhul aada iyo aada maaragtay aada u fog waa dhul wadooyinkiisu xun yihiin dadkaasu waxaan leenahay soomaalidu inay dadkaasu u gurmadaanin oo intii tabartooda loo gurmado dadkaasu ka kala yimid deegaanada puntland oo dhan waxaa kala reebin kilarka shanaad gobolada waqooyi ee la yidhaha somaliland goboladan koonfurta kaalkacyo galmudug arrimahaasu dadkaasu halkaasi hadda xaaladoodu way adkaa way adag tahay hadda xaaladoodu in badan oo kamid a hadda waaba soo guureenoo hayaan hor lay soo galeenoo wix baabuur markaas isbixin karay baabuurtii ay kusoo guureen laakiin hadda dhowr iyo labaatan kun baa tagayoo dhowr boqol oo reer hadda ka badan kama soo guurin waxaa kaloo jira dad dadkii maatadaa iska soo celiyey iyadana gobolada qaarkood kusoo ceshay dadkoodi maatada ahaay dadkii halkaa u guuray marka waxaan codsanaynaa marka saxaafadda inay hawshaas si wanaagsan u maamusho oo waxay ka qaban karta tabartooda dadaal inay ka gasho laakiin xaaladu aada bay adagtaa madaro waa hagaag ugu dambeyn marka loo fiiriyo dadka soo hayaamay ee haddana dib usii hayaamaya sida aada sheegtay dadkii aan goobahooda kasoo tegin gurmadka hadda socda dhinaca caafimaadka biyaha iyo raashinkaba ah maadaama raxmadda eeba keliya dadkani ay sugayaan oo gacan kasta loo geysta aysan buuxin karin maxaad soo jeedin lahayd
waxaan soo jeedinaynaa in la iskaashado waa awooda bini aadamka alla siiyey qofkii laba jeer wax heli karaa inuu mid bixiyo qofkii saddex jeer wax heli karaa inuu mid bixiyo qof kasta maantay inuu dadka walaalihiisa uusan waxba kaahiran waa aragteen fiiyayaasha iyo waxa lasoo bandhigayo dhimashada xoolaha iyo dadka dhacay soomaaliya o dhan waa ujeedaan marka dadka soomaaliyeed dal iyo dawad meeshay joogaan inay isku naxariistaan irxamu man fi lardi yarxamakum min fi samaa wallahu wallahu wallahu caawna alcabdi ma kaana alcabdu fi cawni akhiihi waxaaso dhan waxaa weya nabigeena yiri in maarata laisku naxariisto oo nabigu wuxuu yiri isku naxari u naxariisanayo maarata intuu kaalmeynaya kan kale ilaahay baa sigana kaalmeynaya meeshii wax laga soo saaro sadaqada laga soo saaro iyadana nabigaa sheegay wuxuu sadaqadu maalka ma ma nusqaamiso marka aanu gurmano walaalaheen dowlad iyo shacabba aan iska rabsano maantay waa badbaadi qofka walaalkaaya xaaladeenu qofka walaalkaaya in maanta la badbaadiyo oo loo gurmado oo biyo la gaarsiiyo cunto la gaarsiiyo taawo la gaarsiiyo ayaa ayaa ayaa maarata ballanteenu tahay madarow